ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa si toosa aan kaga soo teginayno goob ay ku kulansan yihiin abwaaniinta soomaaliyeed laguna soo bandhigayo bandhig loogu magacdaray suudaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka ayaan ku sugannahay halkan waxaa ku sugan dadyow aad u fara badan marti sharaf mas-uuliyiin nuqabo ayaa ku sugan barnaamijkeenna caawa waa ku jeexjeexi doonaa barnaamijka ila wadaagi doona oo garabkayga midug taagan maxamed ulfaatix kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaan ku guda jirnaa aan ku bilownaa caawa barnaamijka faafreebka wararka si toosaan idkaga soo tabinayno goobta bandhiga suugaanta soomaaliyeed aan ku sugannahay ee iminka faatix ayaa igula sugan goobta ee garabkayga midigna taagan Een, faatix waxaad iga warantaa goobtan waxyaabaha kaaga muuqda iyo dadka aadka u fara badan ee ku sugan marka ugu horeysa nala socosii ee dhegaystayaasheena iyo annaguba aad baad u mahadsan tahay cabdiraxiim Een, sidaa ujeedaba waxaan ku sugannahay howl ee, si aad ah loo soo qorsiyey Ee, boorka iminka ii muuqda waxaa ku hadhan ee, suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalkeeda jihaadka Ee, runtii waa barnaamij aad u qiimo badan Ee, waxaana munaasabadan soo agaasintay oo tabantaabinaysa wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa goobta ku sugan marti sharaf u badan abwaaniinta wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan wilaayaadkan dhaca ee bartamaha dalka soomaaliya Een, waxaa ku sugan nuqabada soomaaliyeed waxaa ku sugan culamaa udiinka waxaa ku sugan qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galguduud barnaamijkuna wuxuu daaran yahay in dadka soomaaliyeed laga haqabtiro kaalinta suugaanta ama fanka uu ku leeyahay halganka jihaadiga ah laga soo bilaabo ee siirada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalama asxaabtiisii taabiciinta ilaa iyo casrigan aan joogna runtii suugaantu kaalin weyn ayay ku leedahay cabdiraxiimow jihaadka iyo halganka ee ummadda muslimka ee kula jirto gaalada marka een, abwaanada waxay halkan ku soo bandhigayaan een, gabayo ay ugu tala galeen munaasabadda waxaa kale oo abwaan walba uu soo bandhigayaa ee, tixraac ku aadan een, salka suugaantan ee culamaa udiin goobta ka hadla iyana waa ay muujiyeen marka waa munaasabad shaamil ah oo lagu soo qaadanaya suugaanta iyo kaalinta ay ku leedahay jihaadka soomaaliya waxaan ognahay in af soomaaliga amba lahjada soomaalida ay ka mid tahay een, kuwa ugu hodansan ee geeska qaaradda afrika marka laga hadlayo waaqica taagan iyo een, halganka ee ummaddu ay ku jirto marka xaafaladan ayaan ku sugannahay een, hadda codka baxayo waa mid ka mid ah ee abwaaniinta oo hadal jeedintiisa ay socoto inta aan barnaamijkan kugu jirnana waxaan soo gudbin doonaa kelimadaha suugaanta iyo taariikhda ee looga taariikhaynayo een, fanka soomaalida iyo dowrkiisa dahabiga ay ku leeyahay ee jihaadka soomaaliya Een, maxamed ulfaatix intaada ka bixin een, iminka waxaa inoo muuqda boor aad u ballaaran oo lasoo xardhay aada loo soo qurxiyey een, halkudhigyada boorka marka laga tago ciwaanka guud waxyaabaha kale goobta aad ku aragtay ee lagu qurxiye ka mid ah xarunta aan ku sugannahay mise goobta shirka ka socda erayda suugaaneed ee lagu soo xardhay boorkan een, halganka dhaawac loogama hakado dhimasho yeelkeede waadiga jannada wuxuu dhacaa waranka hoostiisa boorka ereyadaas ayaa lagu xardhay oo sugaan ah dhammaantiisba marka dareenka meesha ka jira waa dareen eh, gebigiisba suugaantii soomaalida iyo jihaadka ku meeraysanaya dabcan marka dib loo dhuuxo dadka akhyaarta ahaa iyo halgamayaashii mujaahidiinta suugaanta soomaalida waa mid dahabi ah oo jihaadka aad ugu badan yahay marka laga soo tago waxay ugu yaraan jaceylka iyo waxyaabaha shariicada islaamka khilaafsan waxaa ku badan akhyaarta boorinaysa jihaadka iyo kelimadda allah in la kor yeelo Een, faatixow sidoo kale waxaa ii muuqda gaashaankii iyo warankii iyo raggii abwaanada oo ku labisan dareeskii ama dhaqanka hidaya dhaqanka lagu yaqaana soomaalida aad iyo aad een, abwaaniinta iyo mase sharafta munaasabadan ka soo qayb gashay gaar ahaan nuqabada waxay ku labisan yihiin dharkii hidaha iyo dhaqanka soomaalida caanka ay ku ahayd waxaa ka mid ah suunkii ay halkan inta ku xirtaan bilaabaha gadaal ka gashanayeen yacni waa dad hubaysan ma ahan dad farajilcan oo rayd ah ma aha waa dad isla markiiba dagaal iyo gaalada dad dirirta diyaar u aha oo soona diyaargalo gaashaankooda wato oo qoriga ah kaa garwacsan aad iyo aad maradii baftaha ahayd daraawiishta iyo sayid maxamed cabdullahi xasan caanka ay ku ahaayeen ayaa ay wataan waxay wataan dhar isku wada joog ah yacni waa dad hubko inay qaataan oo wada cadaan ah xilligii sayid maxamed cabdullahi xasan axmed gurey iyo dadkii soomaalida hidaha dhaqanka ay u ahaayeen ayay ku labisan yihiin taasna munaasabadda quruxdeeda iyo waxa ay ku taxalluqdo ayay sawir guud ka bixinaysaa hadda waxaa maqlaysaa takbiirta yacni abwaantaa ku macaliciise ayaa halkaas ka sii daayey gabay qiimo badan oo uga qayb qaadanaya munaasabaddan dadkina way wada takbiirsanayaan marka waxaa muuqata in soomaalida hadda jiilka soo koraya ee wilaayadka ku dhaqan ay aad ugu dhegan nugla yihiin sugaanta gaar ahaan gabayada oo ay fahmayaan halka jiilka ku dhaqan meelaha cadowga ay maamulaan sida muqdisho oo kale lagu imtixaanay heeso iyo waxyaabo fisqi ah oo baraha bulshada lagu faafinayo lasoo miinguuriyey oo reer galbeedka laga soo miinguuriyey ay ku imtixaanayihin laakiin dadka wilaayaadka waxaa arkaysaa carruur yar oo gabyayso waa carruur yar oo gabyayso idaacadda andalus iyo warbaahinta islaamiga ah gabayada laga daynaya ayay carruurta iyo dhallinyarada soo koraysa hadda ay ku saaqmeen marka waxaa jira baraarug guud
sidoo kale faatixow waxaa ii muuqda goob ragga ama odayaasha waxgaradka martisharafta ay ku sugan yihiin oo halkaas bunk lagu jebiyey adna mar ayaad ka muuqatay goobtaas waxaad iga warbixisaa goobtaas iyo cidda kula hadashay iyo waxyaabaha goobtaasi ka socda aad iyo aad waxay ahayd xilligii quraacda dadka martida ka soo qayb galay meel gaar ayaa loo asteeyey wilaayada runtii waxay diyaarisay cunno gaar u ah isla munaasabadan waa isbarbar socdaan yani waa wax iswaafaqaya waxaa halkaas la keenay cuntadii soomaalida dhaqanka u lahayd dadka qaarkiisa yidhaahdaan waa cuntada soomaalida waxaa halkaas la keenay yani dhammaan cuntadu waxay ahayd wax dalkeenna aan ka soo saarannay ee ma ahayn wax dibadaha laga soo waariday ee lasoo dhoofiyey cambuuladii digirtii iyo masagadii halkaas lagu cunay subag ayaa lagu shubay bunkii ayaa la jibiyey oo dad badan dhaqankaas ay hilmaameen kurbuntii iyo fandhaalkii ayaa halkaas sii yilay ama xeeradii halkaas ayaa lagu cunay yacni caanihii la cabaayay waxay kuwa dalkeennii iyo xoolihiina laga soo lisay shaah iyo caleen lama keenin meesha caano ayaa lagu cabaye dad fara badan oo salaadiinta dhaqanka ka mid yihiin aad iyo aad ay arrintan ugu riyaaqeen waxay odhanayeen mujaahidiintu waxay soo noolaynayaan dhaqankii soomaalida dhaqaatiirtuna waxayba sheegayaan in isticmaalka cuntada dalka ay qayb weyn ka qaadato caafimaadka bulshada haddii bulshada caafimaad ay qabaanne waxay awood u yeelan in cadowga la dagaalamaan laakiin qof xanuunsan ma dagaalami karaa sidaas daraaddeed waxay dhaqaatiirta iyo odayaashii iyo suugaalaydiba ay boorinayeen in tallaabadan la sii wado oo dadku ay cunno la yaqaano oo caafimaad ku jira isticmaalaan marka waa cunto barbar socotay kana tarjumaysay munaasabadda meesha laysugu yimid oo waaliga iyo mas-uuliyiin kale goobta kula kulmana ay sheegeen inay sii wadayaan dadaalada noocan ah yani waxay muujinaysaa in munaasabaddu ay ahayd mid shaamil ah inaan hadda cunto haysiinayna kama dhigno laakiin yani waxay muujinaysaa gobonnimada soomaalida iyo dunteeda inay tahay dad wax tacbada dad xoolo dhaqda ee sugaanta iyo jihaadkan is waafaqsan yihiin أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحن النصر
bismi illaahi raxmaan raxiim horta maanta meeshaan waxaa ka jiro dhaqankii soomaaliyeed oo dibna loo soo xasuusiyey waxaan halkaan si gaar ahaan aniga uga dheehan karaa in ilaahay risqi in cirka uu ka keenayo oo dhulkana uu nooga soo bixinayo waxaan cunnay cambuulo ka samaysan masago iyo digir waxaannu ku cunnay bun iyo subagiyo la shiilay iyo sixiintiyo sideeday ah malab iyo caanigiilo barax ah waxaan ka dabageynay haddana qaro ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan gaalo waxaan leennahay wax ilaahay risqigiisa oo aad naga reebi kartaan ma jiraan insha allahu tacaala risqigeenna alla xaggiisa oo annaga nooga yimid runtii walaalaha oo arrintaan noo soo dejeelay jira oo joogaan leennahay insha allah bismillahi raxmaan raxiim wax weyn ayay uga duwan tahay cuntadan waa cunto asala oo la yaqaano oo dhulka ka soo baxday taasina waa cunto uuna dalkan dadkan jirkooda uuna isaqoonin oo ugu badan wax insaxa tacbiir wax oo dhaydkoodu dhacay ama ma arkino een, aan laftarkeeda caafimaadkaba u daran inay yihiin waxa kaleeto waxa dalka laga helan ay yihiin raashinkii caafimaadka ahaay oo awowayaasheenna iyo ay ku soo koreen waa dhowahay walaal aad iyo aad aan u dhowahay idaacadda andalus een shaqaalaheeda amba mas-uuliyiinteeda ila hadlaysa waa mahadsantihiin waxaan u soo joogay aniga dhallinaan jaraahe wixii laygu soo barbaarsho laygu soo koriyey ee xaaradi weyneed oo lama dhinac laga soo qabahayey oo geedka ka qorreeday kurbuntii joogga dheereed fan- fandhaalkii ee subagga lagu darsanaayey murxii bunaheedee waaweynaayo madmadowga ahaa oo qofkii daanka saartayna hurda soo salaamaynba muddo maalma een sida mataqaannaa cambuushii digirtii sidii digirtii oo kaleetood cambuuladeedii oo gadgaduudka ahayday sida alaabtan meesha meeltan leesugu keena waxaa igu dambaysaa shan iyo toban jirkaygii laakiin meelay weli ka jiraanaa badan laakiin dhaqankii dhulka mujaahidiintu ay ka taliyaan waxaad mooddaa waxaa loo celiyey salki u dambeeyey asalki ayaa loo naqay aad iyo aadaana loo soo dhoweyna bulshadu ay soo dhowaynaysaa cudurra ma lahayn gaas ma lahayn ee, feebar inkee dadka qaban ma haynin xilligan dadkan waxaa loo keenaa sixintii subaga lo'da ariga ayaa mataqaanaa lagu darayaa bunkana lagu dubayaa aad iyo aadaa xaaladdu isu beddeshay dhulka mujaahidiintu ay ka taliso kitaabkaasna lagu maamulo waxaa lagu soo celiyey dhaqankii soomaalidu ay lahayd hideeye dhaqankii horo dadka mataqaanaa maanta say u faraxsayn isu dardarayaan waad yaabtaa marka saxan iyo indhilac layska xijaad moodaa iyo caag iyo wixii lamidaya jeeg dhiilihii suunleydi eh, haddii ilay kuu roonya xaerooyinka oo jilba jabka lagu cunaayey dhaqankii hidiya dhaqankii oon soo marnay oo waalidkaan lagu soo koriyey oo lagu soo koriyey iga naftooda Waa hataa malabkaa lagu good saara saa waxaa lagu leeyahay eh, eh, cambuusha kusii duldara bunka kusii duldara eh, dhan kastaba caanihi geela ma caanihi arigiya ma caanihi lo'diya dhan kasta waa la tiradooda walaa gasac lama keeniyo caani booro weli waxaanu ku guda jirnaa ee, munaasabadda goobta waxaa ku sugan sheekhul waali ee, waaligaa ku sugan goobtan oo cuntada dhaqanka lagu ee, lagu cunayo salaadiinta ayaa ku sugan abwaanada ayaa ku sugan waali ka waran saaka ee, waxaa noolaysay dhaqankii soomaalida soo jirinka ah ka waran bal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله runtii horta ummad kasta dhaqan ay leedahay dhaqan wanaagsan ee, ummaddan oo ah ummad soo jireen ah oo maaragtay waddankan ku noolayd waa maanta inkasta oo maaragtay arrintan ee, meelo badan hadda ay ay ka jirto oo dadka qaar ay si maaragtay weli u haystaan laakiin waxaad mooddaa in si maaragtay looga tagaayo ayadoo arrintaasi markaa ee, dhibaato badan iyo culaysyo badanna la dareemay maalan dhulka iyo deegaanka iyo dalka wixii ka baxo dalaga ee cunitaankooda isticmaalkooda marka la fiiriyo ee, maaragtay iyo baahida loo qabo iyo ummadda maaragtay barnaamijkaas marka waxa waaye inay tahay runtii nolosha asalka ah oo maaragtay oowiyaasheenni aabbiyaasheenna ay ku noolaayeen ay ka soo jihaadi jireen oo maaragtay ee, wakhti walba markaas culays hadda jiro iyo haddii fudeed jiro labadaba marka qadiyadaas runtii qadiya oo muhiim ah ee, maaragtay oo maanta meesha ka jirto quracdan maanta quraacannay waa ka duwanee santii sanooyinkan ama sannadahan intaan anu garanayo waa quraac ku saabsan maarsa kuna dhisan dhaqankii soomaalida oo soo jireenkahay oo naqaynay een, ay ku dhisan tahay bunaa la dubay daangaa la- la keenay een, waxaa ka dambeeyey qare oo haddana maaragtay een, alxamdulilah rabbilcaalamiin beerahanyaa ka soo baxa hadda quraac waxaa ka dhacda meeshaan aad iyo aad barna caano geel ayaa la keenay insha allahu tacaala aad u macaan badan een, alxamdulilah waa aad iyo aad ay quraacda u sharaf badneed een, waxaana rajayeynaa wakhti waxaa muuqda iftiin ah muuqda iftiinkaas waxaan shile- waxaan ilaahay ka rajayeynaa inuu noo siyaadi doono insha allahu tacaala een, kuwa maaragtay een, dhaqandiidka ayaan tusaynaa dhaqankii in uu jiro maaragtay una diyaarnahay haddana la samaynayo insha allahu tacaala kuwa badan oysan garanaynin maaragtay aysan garan doonaan insha allahu markay arkaan aan haddana samayn doonnaa insha allahu tacaala in dhaqankii hore dib loogu soo laabto xaalada waa faa'iido dhaqankii lagu soo laabto aad iyo aad waayo dadka dhaqankii ka lumay oo ama dad waaweyn oo dhaqankii ayagoo yaqiinay hore u lumay ama kadibba dhashay oo maaragtay aan wax ka fahamsanayn inay dhaqankaas fahmi doonaan insha allahu tacaala Een, barashay u tahay dersi bay u tahay waxbarashay u tahay een, duruus waaye maaragtay baaliyowday oo laga tegey laakiin hadda insha allahu tacaala waxaa lagu talagalay oo walayadu ku tala gashay ama xarakada guud in maaragtay dhaqankaa la soo celiyo oo la cusboonaysiiyo in sha allahu tacaala annaguna diyaar baanu nahay kuwa dhaqan ka tegey waxaan leynahay dhaqankiinna u soo laabta hiddihiinna u soo laabta meelaha aad ka qaabgelaydiin oo maarata dhaqamada aanan lahayn oo ama qamriga lagu cabo ama maaragtay waxyaalaha xun oo ceebtaa lagu sameeyo ka soo laabta una soo laabta dhaqanka wanaagsan u soo laabta intaas ayaan ku baraarujinaynaa insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inay qaadan doonaan ayagoo maarata caafimaad qaba annaguna hadda waa qaadannay waana la dhacnay maantana waan aragnay insha allahu tacaala waana ku socod doonnaa insha allah waana taageeri doonnaa haddii ilaahay idmo aad buu umahadsan yahay kaas wuxuu ahaa maxamed ulfaatix oo si toos ay ula tabinayay barnaamijka weli barnaamijka faafareebka ayaan ku guda jirnaa waxaa idiin soo gudbin doonaa khudbadaha soo socda iyo abwaaniinta kale oo ka hadla goobta ayaan idiin soo gudbin doonaa insha almowla صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka aan sida tooska idin kaga soo tabinayno bandhigga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalkeeda jihaadka ee degmada ceelbuur wilaayada islaamiga ee galgudud barnaamijka waxaa ila daadinayaa cabdiraxiim sheekh cali cabdiraxiim bal sawir guud inaga sii hoolka ay munaasabadu ka socoto iyo waxa indhaha u qabanayaan waa mahadsantahay maxamed alfaatix weli waxaan ku sugannahay goobta bandhiga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka ayaan ku sugannahay markaan ka hadalno faatixow hoolka aad u ballaaran oo la qurxiyey lagu hardhay raayada towxiidka ayaan dhex taagannahay dadka ku suganna haddii wax yar aan kaaga taabto waxaa namber kow u ah abwaanada soomaaliyeed oo kusoo labistay labiskii lagu yaqaanay dadka muslimiinta ee soomaaliya labiskaas ayaa waxaa ka mid ah dhar cadcad macawiis cad gooc cad iyo shaatiyo cad ayay xiran yihiin waxaa sidoo kale abwaanada ay garwaacsan yihiin amaba ay wataan qoryahooda abwaanada maahan abwaanadii la sheegi jiray oo kale maahan abwaanadan waa abwaano muslimiin ah oo jihaadka u taagan lisaanka iyo gacantaba ku dagaalamaya ayaa horteyda ka muuqda hoolka shirka ka socda waxaa ku sugan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee galguduud oo ugu horeeyo waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulaahi abuukhalid ayaa ku sugan makaatiibtiisa kala gedisan ayaa ku sugan xafladda aad ayaa loo xardhay goobta waxaa waaye goob aad iyo aad ku soo jiidanayso intaan dhex soconayay xafladan ama hoolkan ay ka socota ayaa waxaad arkaysaa ragga nidaamka u qaabilsan xafladan bandhiga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka ayaad waxaad arkaysaa in fanaanado ay ku labisan yihiin amaba shaarar ay ku qoran yihiin ay ku labisan yihiin nidaamkana si aad ay u wanaajiyeen dadka ayaa ah kuwa aad u ilaaliyey aadaabta ee goobta ay ku sugan yihiin waxaana laga dheexan karaa dadka muslimiinta halkan ku sugan inay yihiin dadkii soomaaliyeed oo si weyn dhaqankooda ugu taagan waxaad arkaysaa qof weliba aad kula kulanto hoolkan asoo ku marxabaynaya oo aad ugu faraxsan xafladani sidaa oo kale faatixo waxaa isku soo dabariday wilaayada islaamiga ee galguduud oo ugu talagashay soo nooleynta dhaqankii laga haajiray ama laga tegey ayaad arkaysaa maadaama dadka muslimiinta ayna dhegaysanaya ay ka garan karaan bandhiga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka waxaad dareemaysaa dadkii afkooda dhashiikaha ka dhici jiray inay goobta ay fadhiyaan looguna dayanayo raggii hore ee la soo dagaalamay gaaladii kusoo duushay wadankeena soomaaliya gaar ahaan kuwii ka dagaalami jiray afrika oo ugu horeeyo axmed gurey sayid maxamed cabdulla xasan iyo kuwo kale aad u fara badan ayaa raadkooda lagu jooga abwaaniintana meeshaas ayay mari doonaan dadka haddaan qeybaha kale aan fiirino oo ku sugan goobta waxaa ka mid ah dumarka muslimaadka ayaa goobta ku sugan oo aad iyo aad zaygooda u qurxon yahay oo u diyaarsan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xafladan xafladana faatixow muddo ayay socotay khudbadihii ayaa weli socda dadka waxay yihiin kuwo aad wax u dhegaysanaya mararka qaar dhegahaaga waxaa soo gaaray gabayadii iyo kelimaadkii laga jeedinayay goobta maadaama aan ku sugan nahay goobta xafladda weyn ee bandhiga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka ayaan weli ku sugannahay faanole farikamo qodna ayaan taagannahay abwaano ayaan soo gudbin doonaa qeybaha kala gedisan bulshada ayaan soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa ku sugan mas-uuliyiinta ama ugaasyo nabadoono salaadiin ayaa goobta ku sugan faatixow aad baad u mahadsan tahay cabdiraxiin waxaan gudagelaynaa wixii dadku inaga wada sugayeen oo ahaa bahda suugaanleyda soomaaliyeed waxaan ku horeynaynaa gabay aad u qiimo badan oo ujeedinayo abwaan macalin faarax bal aan wada dhegeysanno gabayga abwaanka war guuleystayaalbow waxbaan idinga garawsiine war guulaystayaal boo waxbaan idin garawsiine geeridii xumaan male haddaad gaala dereertaane gaashaanka inaad qaadataa kugu gar weeyaane guuraa habeenkii ma jiro gama'nin siiyaaye gaadiidku waa raran yahoo waa golof coolaadeede marka waagu geesaa ka karay alleesi soo galaye awal baa go'aan lagu socdaye leesu kaala gooye goonyaha waxay kala mareen gumac raasaaseede goonyaha waxay kala mareen gumac raasaaseede goonyaha waxay kala mareen gumac raasaaseede ayagoon hal saac gaarin bay gacanta tageen wuxuu gaalku soo diray warsow lama qaniimayse galladaas allaalehe warsow laguma guulaysaan war guulaystayaalbow waxbaan eden gaarawseyne gayaygan ku noolnahay haddaan gaala laga dhowren iyo ruux gumaysta adduun waa gabowsadaye war guulaystayaalbow waxbaan eden gaarawseyne ninkii gaala dirirow ilaah waa ku gaacansiine guushana waxaa helan ninkii gaala soo dilaye gadigow islaan yahay haddii lees wadageeyo guryaheenna gaal kuma hoydeen maalin geleedkeede geesiyaasha meeshii la dhigay waa gabaahirige sawcadawa geesaha fadhiya kama garilyaano kama go'an qaadatiin gaari loo dhalaye oo kama go'an qaadatiin gaari loo dhalaye
waa hagaag dhegaystayaal waxaad dhegaysateen gabaygii abwaan macalin faarax ayaad dhegaysateen iminkana gabayga kale oo idinkuu soo maqan oo iminka ka socda xafladda sida tooska ayn kaga soo tabinayno ayaa waxa uu yahay abwaan abooyaxya oo ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed oo ka hadlaya mimbarka xafladda bandhigga suudaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka waa geesiyaal diinka raba inay difaacaane akhira rag doortoon adduun dareeja moodaynin qowada nin dorkii ahbaa loo diyaariyaye daafaha markay kaga rideen wayagii digaye dawaaqiidii joogtana baqay dabada jeedsayne waa laga daldalay saanadii galku soo diraye farxad iyo damaashaadna waa loo dabaaldegaay farxad iyo damaashaadna waa loo dabaaldegaaye afartan oon dari dhacyayn ma idin deeqsiiyey afar kalana oon damacsana waa ku sii dariye dhagaha uu diyaariya runtaa lagu dawoobay dhagaha uu diyaariya runtaa lagu dawoobaaye dawga noo habboon iyo waddadana lagu daynayo iyo hadafka aan doonayaan idin dareensiine waa inaan difaacnaa kufriga matadii diliye waa inaan damiir laawihiyo cadowga dooxnaaye waa inaannu daduuminaa duhur dharaareede waa inaan dadaaniya midhaa dalagay beerteene waa inaanu didnaa inay nabad dareemaane waa inaan dalkeenniyo shacbiga dib uga saarnaay waa inaan dalkeenniyo shacbiga dib ugu saarnaaye waa inaan la siidayn kuwii doorta gaaladaaye waa inay dhakanaadaay qabeen dib u shallayaane murtadka shisheeyaha ka daran duulanka ahaaye waa inaan la daynoo la dilo loona diirnixiine waa inaan wadaama uu darnaa suniya deebaaqe waa inay risaas diiran iyo holac dareemaane waa inay dabkay hurinayeen dalaq yidhaahdaane waa inay dabkay hurinayeen dalaq yidhaahdaane waa inay cadaab iyo darxumo dhabu dareemaane waa inaan munaafaqa u diga dabiinu qoolnaaye waa inaan dabaadiga ka haray nololu didnaay waa inaan dabaadiga ka haray nololu didnaaye wax dayacay naftoodii cid kale uma daneeyaane ilaahay kuwii diidayee gaala daaba jooga waa kuwaan damiir la ogay sharafna doonayne dabadhiliidka gaaladu waddaan idin dareensiine dadkii iyo dalkiiyo diinkii bay bohol ku daayeene haddii aan la dilin oon hub culus deegta lagu qaadan wax kalooy inagu daynayaan wahabay dumay wax kaloo inagu daynayaan wahabay dumaye haddiise aan dabriyo weerar iyo colidin da'naynin oo aan dubaaq iyo dhil iyo doogu idin gaarin oon sida dameeraha daftiyay haddu idin diran amaynnaanka didin meeshii aad nagu dareentaanba raggii idinla diririyo manihingeesiyaa daraane insha allahu waa laydun dumin maanta dabadeed insha allahu waa laydun dumin maanta dabadeed
iminkana faatix maxaad ina soo qabanaysaa maadaama abwaaniinta midba mid uu ka daran yahay waa mahadsantahay cabdiraxiin munaasabadan bandhiga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalkeeda jihaadka runtii abwaaniintu waxay soo bandhigayaan suugaan si aad iyo aad ah dadku ay ula dhaceen haddii aan dib ugu laabto boorarka waxa ku hardhan waxaa ka mid ah halganka dhaawac loogama hakado dhimasho yeelkeede waadiga jannada wuxuu dhacaa waranka hoostiisa ah cabdiraxiinow iminka waxaan ku duweynaa abwaan shariif sheekh cusmaan oo loo garan og yahay abwaan daljir baalan dhegaysano waxaan rabaa ninkii ismaaciil midho la dhihi jiray ee darwiishka ahaa wuxuu ka mid ahaa haldoorkii daraawiishka wuxuu ahaa aftahan halyeey ah oo dagaalyahan ah qiso yar oo tiisa ama rabaa inaan idiin sheego qisadaas runta waa cibratan liljamiic weeyaan min almuslimiina waalkufaar alxarbiyiin intaba cibray u tahay waxaa la sheegaa inuu sanawaad ku maqnay furunta uusan gurgiisa imaan iyo daartii falaad iyo taleex inuusan ku soo noqonin sanawaad uu maqnaa sanawaad kadibna uu soo noqday qisada waa taqaanaane markuu taleex ku soo noqday ee sayidka u yimiday waxalla wuxuu xog iyo xuuraan hayeen oo u dhiibay oo gurgiisa aaday gabadhii dahaba la dhihi jiray ee dahaba xabado gurgiisiyuu tegey oo muddo ka maqnaa gabadhii way soo dhoweysay waxay u samaysay wax walba oo haliyey maqnaa lagu soo dhoweyn lahaa hadday hilib nuucyaa yihiin hadday caano nuucyaa yihiin wax walba oo waxa weeyaan in lagu wanaajiyo ay ku wanaajisay soo dhigtay laakiin nasiib wanaag markuu fadhiistay oo koob shaaha uu cabbay yaa nin faras ku joogaa yimiday markaas hor waa lagu yeeraya ikhwaanow maxaa dhacay sayidkaa kuwacay see wuxuu jiraa ciidan gurmado hiiraan loo diray habasanaagaa laga soo tegaya hiiraanna waa loo socda ciidan hiiraan u socda oo gurmad ah ood adugu oday ka tahay anna aan ku jiro in la dirayaa la sheegay buuyi bal lasii kaxay waa kaa daba imaanuu yidhi kobahu gashaday kobaha markuu gashaday gabadhii sanawaad laga maqnaa xoga way isxumaysay gabadhii gabayuu ku qanciye baan rabaa inaan idiin sheego ninkaasi koob shaaha wax ka badan ma uusan kaban oo u istaaga kobihii u gashaday marka wuxuu yidhi faadumoy faadumay ahayd faadumoy falaadkayganaan fiire kaa bariye in fasaaxad loo wada hadlay gobi ku faysaaye fahmadaba adoon qaadan baad feera hadashaaye filla naag taqaan waa ibliis buq alloo keenu haa ma arkaysaa wuxuu yidhi filla naag taqaan waa ibliis furuq alloo keeye fakalloonka iyo gaarka badan feejigaan badaye faranjaan ilaalaynayaa foos ka soo baxay fidadaan wareegaasidii farow ugaareede ma furfuro habeenkii guntiga fowro soo dhacay maraqba iskama furo inaan adiga kaa fiigayaad ugu filaysaaye furuqba igu dili naa kalon faraha saaraayo foolkii astaadkaan ku helay fiira iyo khayre faataxa markuu ii maraan farax dhaqaaqaaye ma faqriyo ma faqriyo shareecada ninkii faraqa haystaabu boqol sano kadib ismaaciil mira faqrigoo ku jira sawra kuma jiro yaa walaalaya meesha ou ismaaciil mira ku jira sanawaadka ou maqnaa sow maanta rag sanawaad iyo sanawaad guri iyo sariir iyo gabarhba sow kama maqna arrintaasi cibro weeyaan gaalka maanta na hororaya ee nagu duulaya ee dadnimo diin iyo dalba inuuna dhaafiyo raba cibray u tahay waxaan leenahay taariikhda soo baro anugu afrikaan ma nihin afrikaanka aad ku ajaran tahay ee iska hurdaya ma nihino waa soo jeedna adduunkuna qiimi nalama lahay ismaaciil mira sanawaad isagoo maqnaa yoon xataa hal mar gabadhii iyo adduunyadu aysan qiime la yeelanu dhaqaaqay wuuna ogyahayo sanaag buu ka soo tego hiiraanu aaday sanawaad inta ka badan in la maqnaanayo wuu og ومع ذلك ما أنتي رجع قوار كودا الله ورابين سنوات قبل يقولنا عن أرك وعدهم نك صومالي قد قالوا يا مسلم كان لا أمروا إفصال يقطع سببته أوجع meeshuu kaaga horreeyo maray maanta hadaad marto waa ku faraxsanta ismaaciil mirye raggiisa waa laambad shidan weeyaan annagana maanta adduunku waxba nalama ah waa nugu siran tahay baan leenay ha waa nugu siran tahay gaalka maanta horaraya waxaan leenaha waa nugu siran tahay dad adduunyada waxba la taha ma nihin dad adduunyada yaa waxa weye qiime la leedaha ma nihin ninka waxa weeye maantay annaga waxa weye horaraya taasaan leenay waa inuu taariikhda baaro ninka booli iga doonaya ii baxsanayaana taariikhda inuu baaro iyo barasha wow door baan leenahay ha taariikhda baro oo soomaalida baro saasaan ku leenahay waxaan rabaa inaan idiin raaxiyo tixdii aan uga qaybgelayay tixdaa intaanan gelin horta taariikhda ninkii la dhihi jiray qallooc wuxuu yidhi taariikhdu way noo misbaax maanka caawidaye adoo maragudaayaad xaqiiq marar ku gaartaaye malkadaadu waa inaad taqaan meelba wixii yaallo qofku inuu taariikhdiisa yaqaano iyo ummaddu taariikhdeeda inay taqaanaa waa muhiim weeyaan gabaga marka intaanan idiin bilaabay ee tixda anigu qaybgelayo wuxuu yidhi anigoo sabiyoo siigada uun isku aasoo sita leed i yaqaanso oon saba reer ka fogaanin oo laygu aaminin soofka iyo saaca maanta aan joogaba gabagu waygu sugnay buuyi ee haddii aan sarsariigo ama aan sixi waayo ama aan surmaseejo ama laygu saluugo soomaalida imaqlaysay is-aal hadhowtuu yidhi nin bareerihiisa caddeesto waxay bogta wax yar haddaan qalda hadhowka is-aalu yidhi dasaa maanta nin u bareeri kara waa waynayaa soo baha abwaankeena qiimiga badnaa iyo cabdiwaaxid cali gamadiidna marow ku hadlayey hadraawi ee baroorkii hadraawiya ma saaranhayo yii wuxuu yidhi baroorkii anaa halabsadoo gala halkiisiiye ninnayaanu guritaanka gelin hadal cad weeyaan raggaasoo kaloo bareeraheeda caddaystay iyo abwaankaa kow allaha barakeeye ragga dhicogoloosha saa maaha marka waxaan leeyahay haddii aan qalqalluucsho ama aan qalad sheego ama aan qar ka tuuro amaan qiimi halleeyo ama aan isku qoolka iyo qaafiyaddeeda ku dheelo qaraamuudda maqlaysaiyo qaafadii arki doontaay qiil ha laygu sameeyo qur-aan maahan ilaayo gabaga aan maanta rabaha waa ducu alla bari weeyaan saacada haddaan fiiriyey wax ka maqan gaalkan ha la dilo unbaa socota maahan ilaahu noo kaalmeeba waan waayey marka inaan horta balbaabka ducada furo ujeedku kaas weeyaan aahay bal adinkana hadda aamintaa layga raba sadad gabaygu saaxiibayaal gelinba waa siiye sadad gabaygu saaxiibayaal gelinba waa siiye marwaasay maroob iyo hilaacsaben abaaraade marwaasumac marwaase fafliyo sexalku naafeeye marwaasumac marwaase fafliyo sexalku naafeeye marna sara kacayda jihaadsaduga yeeshaye marna waa su'aaliyo rabbigay sacabadu doge oo waa sidaan doonayo lama salugaane owa sidan doonayo lama salugane inaynaga simbidhiyo ma rabo inayna segtaye waraaminta igu saaciday waan sardinayaaye allaayo wada sugan adaan suulin weligaye adiga sarreeyon khalqiga surun la joogayne misana aan wax kaa seegi karin miday sameeyaane ogaalkaada adigaa ku sima oon sahwiilahayne oo araggu ku saaran yahay saacadiyo layle oo araggu ku saaran yahay saacadiyo layle adigan hurdaba ku sugnaan seexadnaan rabine sayidkeenni aada soo diriyo suubanow nabiye adiga allow noo sallaxay diinsaman badaane aniguna sadriga waxaan ku qoraysaa inaad tahaye adigan ducada ku suga saacadiyo layle
adigaan sacbaha ku goton ku salsaalayaye hayna seejine bow baryuhu waa mid saafiyaaye hayna seejine bow baryuhu waa mid saafiyaye maantana sidaan doonayaan ku sawirayaye kufriga carradisa iyadaan saara leenahaye awoodnagu sugnaatiyo malihin xeelan sabar weyne inaad adigu nagu saacidanka sugahayaaye allahayo wada suganadan sulin weligaye adiga cirka sare ku dhigay tirna aan surine adiga xidiguhugu simay sinadiya muuqe sawaariikhna adiga ka dhiga seera dhowraaye
waa tahay dhegaystayaal xaflad ayaan ku sugannahay abwaaniinta liiskooda ayaa weli horteena yaala haddaba mid ka mid ah abwaaniinta soomaaliyeed hadee kusoo dhowaada insha allah iyo afkiisa waxyaabaha ka dananaya aan ka boganno insha almowla soomaaley imaqal xaajadaan ku sawirayaa xib soomaaley imaqal xaajadaan ku sawirayaa xib waxaa suunka loo xiray jahaad sanaadadiisiiye waxaa suunka loo xiray jahaad sanaadadiisiiye culummada saxda waa kuwii diinta saacidaye ha sarrayso kelimada allah loo sacyinayaahe waxaa saanta la hayaa horrimo aan sabolwadiine waxaa saanta la hayaa xorrimo aan saboolwadiine sunnadii rasuulkiiyo intii suuradaha raacsan oo aan sahyi uniga jeclayn masalugaani sidqi lagaama bayree runtaan saaxiibkiid ahaaye sidqi lagama bayree runtaan saaxiibkeed ahaaye waxaan saa u leeyahay inaan kaa su'aal tiroe waa inaan safiihyadu ku lumin soorye raaca ahe waxaan saa u leeyahay inaan kaa su'aal tiroe waa inaan safiihyadu ku lumin soorye raaca ahe sandareeraday doonayaan silacal loo keeye sumcad bay ummoodaan wixii laga sarrigtaaye sumcad bay ummoodaan wixii laga sarrigtaaye waa kuwaa saxiixeen baddaan saami uu lahayne waa kuwaa saxiixeen baddaan saami u lahayne qof kastou caqligu saafi yahay seexan kari waaye sirta gaala wuu garanayaa ruux saliimihiye sawir iyo ardaal baan ogay seefta loo dhigaye haddii cadowgu soorkuu bandhigo siriqna kuwaasu haddii cadowgu soorkuu bandhigo siriqna kuwaasu wasaqara naariyo cadaabsaan ogsoonahaye siraadkiyo waddada toosan bay kaasadaadayaani suuradaha qur'aankay ku timid saas inay tahaye hakaseedan suurtuudu waa sun iyo waabaaye hakaseedan soortoodu waa sun iyo waabaaye akaseedan soortoodu waa suniyo waabaye afartaa sifeeye haddaan siinka kala raacso taariikhda waa lagu suntaa tan iyo sooyaale sanadkii gurayiyo ilaa saakada aan joogno saaruuqa mooye kuwaan saamax laga haynin soomaali nimankii qabsaday seerna baru goostay inay saaxilkii doonayaan nagama saabnayne ayagoon siraysayn hadday si cadu sheegteene saliibigaa dulmigu keenay iyo saaraqiyo tuugga saliibigaan dulmigu keenay iyo saaraqiyo tuugga ayagoon dalkeennii sallimin sida cad loo qaatay oo aan saqiir waxay dileen laga su'aal weydin oo aan santaagyo gafkiisa id laga goosan silmi iyo heshiisaynu nahay waase aan jirin sawdkay gumaystuhu maqlaan sabanka weeyaani waa qaraxa seedaha jariyo seefta gumaciye suramada haddii laga xidhaye socodkii loo diiday saldhigyada haddii lagu galeeye rasalowgoodu mar haddii risaas lagu sadqaye solota jirtooda saaxada dhan waa laga ogyahay say u cararaane saaxada dhan waa laga ogyahay say u cararaane inkastood samaan iyo wanaag subax walbuu joogto inkastoo sinaan iyo cabdiyo sira wacan hayso inkastoo sabool iyo maskiinaad sakada siido inkastood warxaankaasi taasa idugu sheegto rag hadduusan seeftaada arag sawd la maari waaye
waa hagaaga weli barnaamijka faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa oo si toosa idinkaga imaanaya hoolka xafladaha ee degmada ceelbuur ayaana ku sugannahay maxamed ulfaatix ayaa barnaamijka ila daadi'inaya iminkan waxaad ku soo dhowaataan abwaan xaaji roob oo isna iminka mimbarka ka hadlaya iyo gabayga uu jeediyey kusoo dhowaada insha almawla hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoy adagabay haddii aan akhriyo ee runtaanaado dadku waa ibliis raaca iyo ahaalka tawxiide labadaas irdood baa dhammaan lagu aruuraye hayahaa waxayskale naflii amana yiri inta kale irdaha jahannama lagu aruurshaye akhastaa kufaartaan la jirin nolol adduunyo dhan aakhirana islaamkaan la jiri ta aqligu diidye arrin xume indhaha hoosu roge aya kuma dood murtadyahow uraayaa kufraa daba ordaysaye aayadaha qur'aankana nacayee baybalka ammaanay wa ahal yahuudiya sidey aragtay taariikhdu wa ahal yahuudiya siday aragtay taariikhdu israa'iil nimaysoo dirtee lagu adeegayo soomaalay inaad aamintaan wayla aamakaagi asalkaynu soomaali waa urur jihaadeede axmedo amxaaradii jaraan ahal wadaagnay axmedo amxaaradii jaraan ahal wadaagnaye abtirsyimadeyn waxay gashaa adaniya xaawo abwaankeyni sayd maxamed iyo odaaya soomaali gaalo uma isxaamine intay ee dunaaga raacday gaalo uma isxaamine intay ee dunaaga raacday aka qaata soomaaliyey waadu aragtani arladaan lahayn bow kufrigu iibsadow degaye oga raratadiibaa dekedaa laga ilaanshaaye abeesadii turkigu ow dhalaa arigi maaleen
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan munaasabadda aan idinkaga soo tebinayno bandhigga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalkeeda jihaadka oo ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee galguduud waxaan filayaa in abwaaniin codkooda aad maqasheen iyo kuwo aadan maqli jirinaba aad dhegeysateen waxaa cabdiraxiinow si aad ah ii soo jiidanaya halkudhigyada lagu xardhay boorka munaasabadda waxaana ugu muhiimsan halganka dhaawac loogama hakado dhimasho yeelkeede runtii waa murti macno weyn ku fadhida bal cabdiraxiin oo iminka dhegeystayaasha aan ku duwo abwaan macalin gaab oo ka mid ahaa suugaanleydii halkaas kusoo bandhigay gabayada tix gabay ah iyo xoogaa shirib ah ayuu isdhexgelinayaa alxamdulilaah ilaahay nagu soo kulmiyey halkan makaankan weyn oo khayrka badan hafaan soo dhannay habaan siinay gaaladee waana ku hadlownay hoygaan lahaynay gubeen gaaladii hiriinka loo xaayay hooseeyu jeesteen kuwii gacaanta haataayey hogeyna geliyeen gaaladii hagartaa weyneede shayaadiintii waa laga hortegay hoyga kuwii joogay hugumiya waxaa lagu riday hore ciinareede hiraysiyay waa tageen iyagoo kala habaabaya haloodkayna qaadeen iyadoo hogaydu yeeraydo wallee gaal hadoobilaan mar kale uma hiilownan moqokori ayay harsadeen iyadoo la ishabaarayo lama hoos kadibna dibay uga huleeleen maxaasay horteen eegoo hogayo baaye hamiinisoobaa ku dhaca iyaga iyo gaaladii hoosta laaga joogay hogayna geliyeen qalbigu waa holmaanayaahe hagoogtayna saareen ayaan la hiindhiraynaahe hiraysta oo ka kaca dagaal waa lama huuraankiiye hareereeye hilibkoodana oo mar kale yaysanaa weysan halaagsiiya haadana udhiga hebshahaagartayn habaan aa ilaahay ka dhiga waxay ku haminaayeen waxaan ku xejinayaa horta gaal muxuu naga rabaa shirib ayaan ku sheegayaa isigana dadkaasu shiribkay aad u qiimeeyaan saddex waal xaato raakootaal kutaalse saddex kaaleeto ay raabaan kutaalse saddex kaaleeto ay raabaan kutaal rabbi inaan rumaynino rumaynino rasuulkaan reed maarnay raabaan rumaynino sa rasuulkaan reed maarnay raabaan noosa rasuulkaan reed maarnay raabaan diinta inaan kuu reed kudno waa tahay halkan abwaaninta waa burqanayaan ayaan leenahay caawa hadde waxaan leeyahay mujada rediyoga islaamiga alndalus iyo barnaamijka faafareebka wararka wax badan ayaad maqli doontaan insha almowla iminkana aan ku soo dhoweeyo abwaanka kale waxa uu ka mid yahay abwaanada da'yarta ah ee soo baxay xilligii ugu dambeeyey ama xiliyadii ugu dambeysay ee jihaadka soomaaliya sida weyn loo karkariyey gaalada abwaan hilaal waxa uu ka mid yahay abwaanada da'yarta ah iminkana ku soo dhowaada gabaygiisa haddaan ku bilaabo marka ma ada gabayga maalmahan ma rabin inaan madiixaayo nin mas-uulahaa iga wacay madal gobaadeedi maqsadkiyo tixduu ii diroo yaraha miisaaman muxaawalo gadaasheed haddaan idinku maasheeyo muqaabalo qurxoon waa inaad igaga maashaan muraajacada taariikhdu waa lagama maarmaane halgankii macaanida watay muhatay laabtii majaajilo ma joogtee raggii ceebta naga mayray muwaajaha dagaalbay kufriga kula maqnaayeene munaasabadda awgeed haddaan qayb ka magacaabo makaanada gurey waa midaan dunidu moogayne mixal iyo shiduu soo mariyo boqol maraaxiyle makaabada xornimo sheekhu waa muhandiskeedii dhul masaaxo weyn buu ka tiray maabka gaalada ah miyi iyo magaaluu ka diray macatablaydiiye milgadiisa way noo dhigeen mu'arikhiintiiye nin mashhuura weeyaan kufrigu marin habawsiine musxafka iyo seeftuu ka dhigay laba mataana musxafka iyo seeftuu ka dhigay laba mataanaahe nasaaradu mahay maamushiyo maqallo ahgeed ah majaafada ku nool waa nimay kini ka maateen manqabadii wadaadka haddaan gaar u madaneeyey mahlig cadowga laayoo kalaan milicsanaynaaye martabada amiir nuurna waa qurux u maamuuse martabada amiir nuurna waa qurux u maamuuse midhihii jihaadkiiyo ma gadan muqadasaadkiiye mu'miniinta buu damacsanaa inay midoobaane xarbiguu la miilaysan jiray macallaweyntiiye asagoo maslaxad biyahay u dhiciyey maandeer mushrikiinta liidani markay gacan madoobaatay maxabadiyo waa kii kasbaday guul mashxaradeede megagooda gaalada hadduu walax ku miisaamo muslimiinta guul uma dhacsheen mudanahaaniye megagooda gaalada hadduu walax ku miisaamo muslimiinta guul uma dhacsheen mudanahaaniye midiyihii kufriga uu ku muday lala muraaqooye madxuhuu ka guray se asay dulu ku maageen manqabadii wadaadka haddaan gaar u madaneeyey mahliga cadowga laayo kalaan milicsanaynaaye sayid maxamed waa maahirkii magaca dheeraaye gobannimada muudsiga leh oo malab sideediiya manbacay ka soo maaxataa laga mataalaaye murti gabay haddii loo kiciyo xubin murti gabay haddii loo kiciyo xubinka maahmaahda ma'wi laga durduurtuu ahaa waadna maqasheen murtad feeraweyn iyo markuu cadowga mayteeyo mashhadkuu ka luuqayn jiraad kula masawdeene mufti garashadheer buu ahaa oo mujaahida ah mujrimiinta waa kii ka dilay tiro malaayiine musaacadada diintuu naftiyo geliyey maalkii manqabadii wadaadkaa haddaan gaar u madaneeyey mahliga cadowga laayo kalaan milicsanaynaaye muxsinkii barsane khayrka waa lagu majeertaaye maxmiyadii gumaystaha asina way iska maanacaye mu'aamaradohoodii kufrigu kuma madiidayne maqligiyo xalaashkuu sitiyo weliba maadhin malkaduu ka duulaamayiyo mucaskaraadkiisu jiliyaale meesha ahay macal ku yeesheene matalkiisa ruux lihi ma jiro oo mucaasiro ah mugdigiyo xabsiga waayihii lagu majaaceeyey nin makaniyey weeyoon ka tegin muuqifkuu qabaye mukhlis laga macashuu noqdiyoo lama maleeyaan saad ogtihiin shuqa xabsiga ku dhintay ilaahi subxaana wa tacaala ha u naxariisto manqabadii wadaadka haddaan gaar u madaneeyey mahliga cadowga laayoo kalaan milicsanaynaaye mansabkii bashiir yuusuf waa lagama maarmaane mashriq iyo waxaa laga yaqaan helada miiroode mardadabada gaalada wadiyo weliba mooryaantu majaraha intuu noo hayay murugsanaayeen mintid cadowga gaargaabiyoo dacar magowsiiyey mabda adagna yeeshuu ahaa mucallimkeenniiye dadkii muuna jabay wuu ka furay maragii shayddaane fikradaha munaafaqu wadiyo talada maangaabku fikradaha munaafaqu wadiyo talada maangaabku masraxyada hadday soo koraan kuma mashquulayne qof macruufka farayuu noqdiyo mu'asis diineed maxfallada adduunyada raggaa lagaga maalsoodo mahad iyo wanaag bay runtii naga mudaysteene waa tahay dhegaystayaal eh, waxaad naga dhegaysanaysaan tabinteena tooska aan kaga soo tabinayno hoolka eh, shirarka ee magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galguduud halkaas oo eh, ay ka dhacayso munaasabad aad u ballaaran oo soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ah Eh, iminka cabdiraxiinow eh, waxaan ku duwayaa dhegaystayaasha eh, gabay qiimo badan halkaas uu kusoo bandhigayo abaantaku macalin ciise nimayaw gumaysigu maahan geelad dhaqatacne soomaaliyay gumaysigu maahan geelad dhaqatacne go'ya dayr intou ku dhalane intou ku dhalane gululuc riimaya galgaldhaarsanayay candhadu gudaha soo dhaaftay gaawaha markii lagu culana loo culana gaaxda laga maalo ganuunnada markii lagu cabanaa daaca gororaydo gabbal soo baxnaad fiirsataya galab markay joogto gabbal soo baxnaad fiirsataya galab markay joogto waasee ka muun mariid lagu dhayayo meel xunkaa galaya sidii aan isaga goy lahayaan la garawayna sidii aan isaga goyleyaan la garawaynin waa geed cirbaha naga muday oo gibilka toobaya gadaal iyo horena diidan oo geesoo bixi waayay waxaan gaatannaa iyo waxaan gumadda jiidnaaba gabbal soo bax waxaan soconno ee gaad ma bahallayno gallaadaa haddaan muuqatiyo guula faraweyno gumaysigii hadduu bixi rabaa geerunuu badaya gumaysigii hadduu bixi rabaa geerinuu badaye gobaannimada waa loo dhashaa gola ka taagaye geniya laguma soo iibsadaya gogo lacageede gacalkaagu kuma sii karaya saaxiib gooniye gacantayi ilaah ugu jirta goryayaame ciddii guddoonsiiyaba goonuu lahaata gallaadaasay muuqatiyo guula faraweyno gumaysigii haddau bixi rabaa geerinuu badaya gumaysigii haddau bixi rabaa geerinuu badaye galaabtow amiirkeenni guu talada noo gooyay garbihiisunay wada fadheen gaarka kala hayay guutoonninoo u soo diraya geeshash diriraya shabeellada galbeed iyo tabariir diriirtoy ay gaartay gurguurtaya cawaantiisi way galab caraabeen
waa hagaag waxaad dhegaysateen abwaan taakow macalin ciise oo qayb ka ahaa abwaaniinta soomaaliyeed ee ku sugan xafladda ayaad dhegaysateen iminkana waxaa idinku soo maqan abwaan macalin maxamed nuur oo ka mid ah abwaanada iminka soo ifbaxay
gugi nabada geedigii nasriga loo gulfinayay waana gaari doona ugu goriyo ayaane waana gaari doona ugu goriyo ayaane gartisay ilocoon weli la gelin goorna laga yeelan gacantana la goyntuu gigaday gola la soo taagin gobolaynin ilintuna gondaha godadka sii jeexan galfa tahay sidii sii galcaningayiga soomaali yaa gurguurta godob kala galoon laga gargaarsaynin gaal abey intou soo wadow xeebti naga geeyey geesaha badweyntaan hindiyo gucunna noo reebin wixii godad shidaal iyo kuyii lacag ba goynayay badda geeska gees iyo ka gaday gaala qurun leeye balse waxaa go'aan qaatay oo gogolka dheeraaday geel ilaashi ganacsi in la rogo geedi iyo xoolo geyshkii islaamkoon dhisnoo taya guray joogay geedaha ku noolaa jireen sidii gallayrkiiba oo gordaadka buuxsaday oo gordaadka buuxsaday warmaha midigta gaarsiiyey oo gordaadka buuxsaday warmaha midigta gaarsiiyey go'an dheer ku galay guusha maqan soo garkii ciddeeda wayna soo go'dhihin goor dhowoon laga galiilyoone gugi nabadda geedigii nasriga loo gulfinayaye gacmihiinna doogto oo ilaah geliya laabtiinna asagaa gargaar laga helaa garan madluumkiise gobolkii nugaal iyo galgalo garcadya xeebtoo dhan hablihii xijaabsaxa garteen garan ku laafyoonin gaalkacyiyo garoowiyo wixii dumar la gaarsiiyey gabdhihii xijaabada gashaday gaala lagu sooray gabinnadii shareecada gartana gowrac lagu jiiday odayadii gaboobana la gelin jalka gudihiisa ganacsigii amxaaradu dhacdiyo shacabka gaajaysan cabashadiina soo gaartay oo nabaguboohayday geesiyadii islaamka ka gubankana galiilyooday oo gordaadka buuxsaday warmaha midigta gaarsiiyey go'aan dheer ku galay guusha maqan soo garkii ciddeeda wayna soo go'dhihin goor dhowoon laga gugi nabadda geedigii nasriga loo gulfinayay gacmihiina doogto oo allaah geliya laabtiinna asagaa gargaar laga helaa garar madluumkiise goday iyo jigjigo gacanka cadan dhaxal maguurankii dirir dhabaa galbeedkiisa iyo goobti sayidkayni amxaarada ku gaargaabiyo u gubay asnamtoodii ingiriis galbeed dheer ka yimid guray ru'uustoodii jeerrow goortii aan gaabin oy diintu garab weyday cabashadiina soo gaartay oo nana guboohaysay geesiyadii islaamka ka kacay kana galiilyooday oo gordaadka buuxsaday warmaha midigta gaarsiiyey go'aan dheer ku galay guusha maqan soo garkii ciddeeda gugi nabadda geedigii nasriga loo gulfinayaye gacmihiinna doogto oo allaah geliya laabtiinna asagaa gargaar laga helaa garan madluumkiise
maxamed maxaad isleedahay maadaama kuwa hore la yaqiinay iyo kuwo kaleba maanta halkan ay ka soo jeediyeen gabayo aad u fara badan maxayse kula tahay arrinkaas waa mahadsantay cabdiraxiin runtii bandhiga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalkeeda jihaadka waa laysku bartay dad badan oon la aqoonin oo qaarkood culamo ay ahaayeen oo aan laysdhehaynin suugaanta wax ka yaqaanaan ayaa wacdala dhigay abwaaneyntii hore ee mucyogaloolka ahaa iyadoo la wada yaqaanoo meesha ay fadhiyaan waxaa soo baxay abwaaniin kale oo runtii wax afkooda kasoo burqanayo la yaabayo waa tahay dhegaystayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijka faafareebka wararka oo caawa idinkaga imaanaya xarunta hoolka shirarka ee xarunta wilaayada islaamiga galguduud ee degmada ceelbuur iminkana faatix oo barnaamijka ila daadi'inayay ayaa dhankayga midig fadhiya faatixow maxaad kusoo gabagabayn lahayd barnaamijkeena faafareebka caawa oo toos uga imaanaya degmada ceelbuur waa mahadsantahay cabdiraxiin allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan si nabadgelyo ah noogu soo gabagabeeyey ee munaasabadii qiimaha badneed ee bandhiga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalkeeda jihaadka oo runtii dadkii halkaas ka qayb galay ay kelimado jeediyeen ay ka taariikhayeen halgamayaal iyo geesiyaal taariikhda baalad dahabi ah kaga qoran jihaadka geeska africa gaar ahaan soomaaliya kasoo qaybgalayaashii wax badan ay ka faa'iideen annaguna waan faa'iidaysanay dhegeystayaashan annaguna waa usii faa'iideynay marka munaasabadaasi waxay ahayd munaasabad aada u qurux badan mahadiya ka gaartay waxaa soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee galguduud oo runtii xilliga ay kusoo aaday ee ahayd xilli xasaasi ah wilaayada hore sidan oo kale shirar ay u qabatay waqti lagu jira marxaladihii adkaa gubaabinta iyo kicinta bulshadana qayb weyn ayay ka qaadatay jazaahum allahu khayran ayaa leenahay marka waxaan dhihi karaa waxay ahayd munaasabad aada u qiimo badan oo nuuceeda oo kale ah aan weli lagu qabanin wilaayaadka islaamiga intaan hadda xusuusto waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu u ahaa maxamed xasan alfaatix oo igula sugan howlka shirarka ee degmada ceelbuur oo si toos aan idkaga soo tabinaynay barnaamijka faafareebka wararka caawa xafladii bandhiga suugaanta soomaaliyeed iyo sooyaalka jihaadka ayuu kaasi ahaa intaan kaa kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa innagoo ah bahda faafareebka wararka caawa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu